bismi illahi raxmaan iraxiim asalaamu llahi calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga dhegaysanaysaan iyo si kastood noo dhegaysanaysaan baalkani waa madasha lixdanka oo dhacda lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa madasha lixdanka caawa marti noogu mudan jaamac xasan khaliif oo ah musharax ka tirsan musharaxiinta doonaya inay hoggaanka u qabtaan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka maamul goboleedka puntland mudane kusoo dhowow madasha lixdanka
waa ku dhawaadayaan oo
waad mahadsan tahay waxaa ku dhegaysanaya kubanaan qof oo soomaali ayaa imkatoos ku dhegaysanaya waxaana laga yaabaa kubanaan kun inay hadhow shirka oo dhina dib kugu dhegaystaan waxaa loo xisaynayaa xilligan election seasonkan ay puntland gashay iyo musharaxiinta weliba u tartamaya oo adiguna aad ka mid tahay su-aasha ugu horta kuweydiinaya mudane waxaa weeyaan jaamac xasan khaliif dad badan baan garanaya of course qaar kalena way garan doonaan jaamac waa kuma aa garonkisa aqooneed waa caynkee hibadiisa shaqo xageeba kasoo shaqeeyey si kooban laba daqiiqaan ku siinaya aad kaga waranto aad dadka aan ku garanaynin ugaga waranto bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam jaamac waa jaamac xasan khaliif waxaan ku dhashay meel baadiya buuh oo dhow dhow dugsiga sare ee beeraha waxaan kaga baxay shaqada dhexe sanadadii iyo tobanadii waxaan shaqo u bila waxaan gala jaamacadda beeraha laakiin ma dhamaysan waxaan shaqo ka bilaabay boliiska bukada xamar qayb kutubataariga la yidhaahdo waxaan kasoo shaqeeyey qayb taraawiiska boliiska waxaan ka shaqeeyo kale saldhigyada c i d da waxaan ka shaqeeyay wasaaradda beeraha muddana waxaan ku dhexwaday ganacsiga yar anoo shaqaalo dawladeeda shaqeynaya markii qabti dhacday soomaaliya dhibaatooka dhacday waxaan aaday maraykan imika abaana ku noolaa waxaana ganacsada waxbarashadii waa ilaa waxa weya jaamacadda hoose iyo sadexe iyo kusare kusare maan dhamayn laakiin waxbarashadii waa ilaa heerka jaamacadda mastarka dhinaca arrimaha maamulka iyo maareynta iyo mashaariicda jaamac waa oday soomaaliyeed waa aabe markaas waa kaas
waad mahadsan tahay waxa weye waan soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waad ugu mahadsan tahay si inaad soo koobto khibradaadii waxbarasho iyo tii shaqaba su-aasha xitaa ku weydiinaya waxa weye jaamac siyaasadda hore ma uga soo shaqaysay goor maanta kusoo biirtay haddii ay sax ahaa tahay
runtii runtii soomaaliya mashaakilaad ka jiray muddo badan baan ku dhex jiray runtii xog badan baan xoogaan waan ka arag soomaaliya mashaakilaadka xabaska hubadka haysta ama ha ahaado culimo kala ummad dhexeeya ah weli waxay kahisay iyo waxay garan weli wadnaba ha ahaado ama mid caalamiya marka middaa ku jiray xilli kama qaban weyn laakiin odag qof runtii muddo ku dhex jiray baan ahay oo ka yaqaana xaaladaha soomaaliya dadka soomaaliya ma yaqaana runtii
waad mahadsan tahay su-aasha kalean ku weydiinaya waxa weeye mudane dhaaxma loogama baran dad kasoo jeeda deegaanada a tiri waan ku dhashay iminka adigu oo u tartamaya madaxweyne nimaa puntland siyaasado kala gedgedisana deegaanka waabay baaxaa degayeen in dhawaale maxaa keenay jaamac xilligan inuu u ordo madaxtinimada puntland ama hoggaanka ugu
sarreeya bismillah horta waxaan qabaa dadka gobolada aad magaca dhowday kasoo jeeda inay xaqa uleeyihiin inay danac siyaasadna yeeshaan waxaana qabaa dad badan oo qualified oo runtii aqoon leh oo ku filan puntland ee meelkooda inay ka dhasheen runtii aniguna jaamacan waxaan isleeyahay aada iyo aadna runtii uga xumahay xaaladda soomaaliya meel kasta ha joogto gobol ha ahaato mid dabaddex ha ahaato waxyaalaha ka jira in loo baahan yahay dad soomaaliyeed oo aragti leh dadki wax waa doori karaa laakiin mar walba waxaan bayneynayaa saldhigna uu arrintii dooritaanka qofka waxaan ku xil lahaa oo anu sida aan aaminsanahay waxa weeye qof wax yaqaana kartile iyaanle ummadda soomaalida dhibaatadaha haysta garanaya yaqaana xalla u haya laakiin danac siyaasadeed anigu ma soo dhaweynayo runtii musligalaba ha ahaade qof soomaaliya oo wuxuun haleynaya ama danaciisu danac shaksiga yahay marka waxyaabaha inta waxa weeye runtii waxaan aaminsanahay inay puntland gobolka puntland wixii loo dhistay aqsaadihii loo dhistay ay meesha ka baxeen runtii waxyaabaha warka waxaa ugu weynaa oo ka ahaa arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd markii soomaaliya dalabkooda ka dhacay dadka ciddii horseed karta ama qaraabaha si ogsaday ama degaan inay is ururiyaan oo ka magan galaan sharka ummadda soomaalida kale oo markaasi oo soomaalida xagiisadaaqateeyo in kuwa soomaalida laga dhexraadiyo marka camal la helo qabacdii oo dadkiisa ururiyaan iyo inaan soomaaliya la googooynin oo midneyda la ilaaliyo saddexdiiba meesha kama ay bixin weli waa taagan in la raadiyo marka waxyaabihii loo dhisay way ka leexatay waa laga leexiyey waxaan ka leexiyey hoggaan ama aan karti lahayn ama dadka ku khaldamay ama macnaha marka waxyaabihii loo dhisay mar hadda meesha ka dhexeen oo puntlandkii dhisantay international sideedii ayaa meesha maanta kuwada dhamayn aana qaba inay shacab ka imaanin ay ka sii hoggaan la-aan hoggaan hanan waayo shacabka dadka soomaaliya meesha degan mar walbana ay noqotay puntland meel uu ka jiro qas siyaasadeed runtii amni waa jiraa waana shacabkaas inta badan mas-uulka marka aniga waxaan aaminsanahay inaan ahay shaksi ka bixi kara maamulka puntland umada kala tagtay ku keeni kara milyano ka shaqeyn kara siyaasad waxa oo la garan karo oo jango aan umada taqaanada ka shaqeyn kara sida dhaqaalaha amniga midnimada dadka raadin qaran soomaaliyeed sidii loo tirin lahaa ummadda astaan waxay u ahaayeen qaran soomaaliyeed shacab soomaalida dhaqan bay ahaayeen welina waa dhaqan yihiin marka in meeshay joogta laga qaado dadka reer puntland ummadda soomaalida ay unaqaan laab ama tusaale midaysan waxgarad ah meela socdo marka aragtidaasaan qabaa runtii waxaan isleeyahay aqoon dana waru leedahay waxaad ugu haboon dadka wax xukumaya ama raba inay ummadda hortagaan in umada qofku yaqaano dhaqanka ummadda in dhaqanku yaqaano waxaan kaga baxay arrintaa waa sidii nabi yuusuf calayhi salaam ijcalni calaa xuseen abdini xafiid caliim aniga waxaan qabaa qofkii aqoon leh iimaan leh kalsoon aan diintiisa iyo dhaqankiisa ka cararayno soomaalidana dhaqan yaqaano kartiya inay mudan tahay maanta inuu raadiyo inuu ummadda ururiyo raadiyo marka waxaan isleedahay shaksi noocaasa insha allah tabaaraka kumana xidhna gobol iyo meel waa jirtaa runtii xan baxday oo qaangaacday oo puntland ka jirta waxay la tahay inay sal iyo raabtana lahayd ee hebel baa puntland u aabahase dad meel loo xarbay ma jiro dadkii liidanaysa taallaa dadkii karti leh karaamo leh dadkii doonayo horey doona haada waxaan qaba in hore yimaado banaanta la yimaado ummadana uusan sar iyo kala qaybqaybin iyo karjixba uma imaanin qof kastidaa ka hadlaya marka xantaa baxday waxay la tahay xan ay ku taagan maaha waxaana diyaar una inaan ka sameyna puntland isku dambaa idankii haddii ilaahi subxaana watacaala qadaro iskudasaasina puntland maanta u baahan
waya si wanaagsan baan u maqalnay dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan weli waa madasha lixdanka oo dhexda lagu falanqiyo siyaasadaha soomaalida sidaan horeyba utibaxnay caawana waxaa marti inoogu ah mudane jaamac xasan khaliif oo kamid a murashaxiinta puntland doonaya in hogaanka usareeyo qabtaan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka mudane su-aasha ku weydiinaya waxa weye dhexba marka musharaxiinta la weydiiyo siiba xilligan oo kale election seasonka nin waliba wuxuu yidhaha arrimaha amniga iyo dhaqaalaha sare u qaadaya wadadii oo laga lexday baan ku toosinaya gobolada maqan caynkan maxaa ku gaar ah oo aad kaga duwan tahay murashaxiintii halkan codkaa ku kaambeyn garayn jiray kelimaadka imika aad leedahay markay kursiga ku fadhiistaan xagga dambe ka tuuri jiray anigu siyaasada dal dal ma jiro dallay ma iyo runtii isla faamin maayo waxaan kaga duwanahay waxaan qabaa inaan ahay inaan dowlada maqanna muddo kooban oo aan diblaan la ahayn beenna ahayn ummaddana aanan gurinayni aan kusoo celin karaan aaminsanahay waxaa laga weriye nabigu wuxuu yiri salawatullahi aleyhi wasalam almu'minu yakuni adan qof muslim ah been ma sheego dembi kale waa ka dhixi kara lakin been ma sheego waxay la tahay hogaanka ilahay baa bixiya subxaana watacaala ummaduna mar walba meel kasta waxaa caam ah oo caalamka caamka ah oo caadi ah in dadkii wax hogaamin kara wax bedeli kara ay yar yihiin laakiin dadka shacabka aheeda raaca talada qofka hogaanka ah inay inay daran yihiin waxaan qabaa inaan sahansanahay aqoon u leeyahay karti u leeyahay soomaaliya mashaakilaadka haysta wax badan laga soo xulo waa jiraan marka waxaan rajeynayaa inaan kaga duwanaan doono arrimaha amnigan waa soomaaliya waa naqaana meesha labara waa naqaana waxa ugu muhiimsan waxa weeye puntland in la ururiyo dadkeeda amnigooda la sugo la geliyo database ama macnaha meel qorshaysan oo la yaqaano qofka baadiyaha jooga meel kasta ka jooga ee reer puntland inuu leeyahay la garan karo dadka dhaqanka uqaasha isnimada la hawlgeliyo oo ay ka shaqeeyaan sida haddaba ay u shaqeeyaan oo yaqaanaan qof walba in la ururiyo oo la hubiyo oo la tilakoobo hubka ay haystaan sidaasjoogo ha joogo gobolada caadiga ha joogo waana wax la qaban karo dhul bol marka amniga aqoon baan oleeyaa la khayr aniga waa runtii waan ku kalsoonahay inaan raadin karo wax ka duwan waxaa jira ciidan qabiilaad ay puntland leedahay ciidamada qabiiladeed in laga soo guro ciidan qabiil oo ciidan kooban kun ilaa kun iyo shan boqol oo lacag macnaha musaar fiican qaata qabaran oo edad leh oo waxbara waxbarta waxna barta iyada shaqaynaya sidaan abuuro oo hanaan kara amniga iyo waddan hanaan kara oo ku filan oo lagaga seexdo wayan dacdooyinka maalin walba soo noqnoqo puntland hadda kuugu dambeeyey gobolka soola kale ka dhaceen taleex oo kale oo runtii anaad iyo aad iyo mahadnaqayo dadkii ka shaqeeyey nabadaha soo absaray waxaa meesha ka maqnaa xukunkii maamulkii iyo iyo guddoonkii gara waxgaradka ahaa runtii ma cidnaagidna maaha waxa weeyaan yaa ka maqnaa waa ceeb sagaashan kilo mutay bay kula xisaabgaroowe in dad soomaaliyeed oo hoy intaaba ku daawado maamulka shacabka soomaalida maaha runtii marka amniga dhaqaalaha oo dadkii inuu xog fuliyaa aniga waxaan qabaa dhaqaaluhu in la ururiyo oo lasoo ururiyo dhaqaaluhu midna dadka ganacsatada ah la la la inkorkeena soo dhowi inay inay maantashi puntland ku sameeyaan dadkaas oo puntland degana la imbaawer gareeyo oo la baro oy la xigmay meesha lay yihiin oo tabarucaad laga qaadi karo oo cashuur iyo wax saxa ummaddan inkontrolya la ururiyo laga shaqeeyo taasi u dalo waxaan qabaa in degmad kasta iyo kubad mana aha runtii waxaan iskanayaa waxan qorshawayo weeye in laga sameeyo isbitaal yar oo badhuhu lagaga umulin karo oo aada u sahlan runtii oo dadka dagaalka ka maqan caalamka sidaama ganacsatada laga kaashado laakiin qorshayaal la yaqaano iyo hayada la yaqaano laga shaqeeyo oo ka shaqeeya in laga sameeyo iskuulaad professionalsa oo ah sida waxyaabaha xirfadaha gacmaha lagaga shaqeysto laba laba sana ah oo aada loogu badiyo si shaqooyin loo abuuro waxaan qabaa khayraadka dhulkeena ku jira caadiga in la sameeyo oo ummadda soomaalida tiyada caalamkana aan aan lain maafiya caalam runtii waxaan qabaa in amniga in midnimada la shaqogeliyo dadka reer puntland marka aragti noocaasa runtii qabaa la qaban karo waxaan qabaa inay ceeb tahay inagoo leh waxyaalaha ugu waaweyn sida dooxada nugaal oo kale iyo inaynu yara-aan noqono waxay nagu tahay ceeb wax la qaban karayo biyaha socda la fariisiyo oo si fudud loo fariisiyo oo dadka ay biyo helaan ceeda dhaafayo ama roog keenayo ama wax kastaa keenaya inaynu ceedna ceeda la qado oo toban kastoo kilomitr ceed dhaqaalaha waxaa laga keena waa laba meelood dadka in la xuso oo tabarucaad laga qaado degdega oo degmo walba iyo suuro walba la biyogeliyo si degdega wadooyinka la hagaajiyo la dhiso dadkana wax laga macnaha la imbawargeliyo wadanka dib lagu soo celiyo in adduunka soco waxyaabaha ugu daran oo kaga baxay waxa weeye ilaalinta baycadda oo soomaaliya meel walba dhib ku haysta dhibkiya daaday dhib aan la garano qaaba ka baxday oo wadanka warkaas xoole iyo aan lahayn brokojeer ama waxya marka waxaan qabaa anigu runtii inaan la imaan doono qorshe kooban oo ummadda dacafgaranaysa oo wax qabad oo isla xisaabta saxi uu ka dhac puntland waxaa ugu badan oo aan rabay inaan suuliyo burburiyo la dagaalamo si adag oo aan qofna loo loogu daraynayn waxaa la yidhahdo munasifa qaangaaree la caadaystay ee ummadda lagu dhulaystay oo ay ka baxdo maanta maalin walba nin soomaaliyeed oo inkutu weyn yeesho ama meesha lacag kasoo qaato dowla cadow soomaali cadow ama isagoo alla ha siiyo sigaar ha u siiyo in ummadda gato oo ceebeeyo akhlaaqdooda ceebeeyo diinkooda ku ciyaaro oo dhibaateeyo in laga suuliyo puntland iyo soomaalida ballan qaadaya haddii ilaahi subxaana watacaala idhaqsa marka ummadda lasoo celiyo shaksiyaad ma noloshooda badnadeeda lasoo celiyo kor loo qaado waa leeyihiin laakiin kor loo qaado waayo cumar bin khadaab radiallahu canhu wuxuu dhintay annaasu calaa diini mulukihi dadka qofka horkaca ee madaxda u ah bay raacaan diinta macnaha waxaa weeye qofku waa duuliisan shacabku waa liidanaya waa qabaynaya shacabka soomaali isma diidana waxaa jiya madaxda soomaaliyeed markaynu burburno marka anigu ballanqaadkaasaan hayaa aan beenahay been lama sheegayaa ilaahi subxana watacala wax ka baraya aan la fidnoogin
waagaag aad baad umahadsan tahay mudane waxaanu codsanaynaa inaad jawaabaha noosoo kabkabto insha allah haddii ay suuragal tahay waxyaabahaad ka sheekeynayso jaamaca o dhammaantood badiba way wacan yihiin koronta ad koranayso su-aashaas weydiinta dadku ay prioritiga siinayaan waxay tahay jaaca waxaan faraha badane ka sheekeynaya wacan ha qabtee sideebuu kursiga ku fuulaya yaada liars la tahay ma lacag baad sida taas laga isticmaalo geeska africa badiba aynu ognahay ma coalition baad kamid tahay mucaarado caynkana yani sideed kursiga ku fuulaysaa waxaanaad qabatide maxaa kuu qoshaysa
bismillah kursiga laba siyadood buu ku imaan karaa horta waxa weeyaan kursiga ilahay baa bixiya subxaana watacaala shacabka reer puntland waa kalsoonahay gacaran xildhibaanada yaa wax doorta aad baan u kalsoonahay inay wax dhigi doonaan qalbigooda ilaahay bacayo dhacdooyin badan noocaas oo kale waa usoo jeedin oo si u dambeysay soomaaliya madaxweynaha hadda soomaaliya ka taliya lagu doortana waa usoo jeedin kuwo kale horta xukunka ilaahay bacayo subxaana watacaala ilaahay baana dadka wax u diida ana ka qaado shacabkana waa ku kalsoonahay lacaguhu dadka soomaaliyeed inta badan waa waa kaan sheegayey waxyaabaha lagu dilooye kamid tahay lagu dilooye qabkooda iyo dawaankooda lagu lagu afdulay kamid tahay in qofka la yidhaahdo sidii qof suuq suuq suuq macnaa neef xoolo suuqtooda waa la gadaya ama waxa weeyaan lacagtu noqoto waxa ugu horeya lacagtu waxa ugu horeya maaha waa arkaya dad fara badan oo murashaxiina oo lacag baanu haysanaa meelba la taagan lacagtani ilaah baa bixiya wax qiimaana ma ay lahaa waa waa taskiilaa la isticmaalo waxaa ka horeeya inaad tidhahdo qofkaasaanahay waxaasaan qaban karaa ummadda qalbigooda hanato ilaahay subxaana watacala kala saarato alliskan iyo anigu dadka murashaxiinta ah ee fatanaya badiya waa naqaana aad iyo aad baan isu naqaana haddaan isu naqaano weyi marka la tatabana weliba waxa weya wuxuu wataa waxa weya qorshihiisa iyo iyo wafsida wuxuu inu puntland waxuu qabtay hogaamiye xilkan soo socda anu qorsho cad baan leeyahay qorshaha cadna waxaan ku dayaa ku dayay inaan ka dhaadhiciyo xildhibaanada lix iyo lixdanka ah ee puntland doorashada inta badan ilahi subxana watacala gacmahooda ku sameeyo yaan u bandhigaya una bandhigay iyagaan qancinaya lagaan qanciyo waxaan dowra laga rabaa inaan shacabka reer puntland qanciyo oo la hadlo oo mataqaana aan iibiyo siyaasadayda si caqliga ee aana siyaasadayda ku kugin oo keliya qole hebel baa waa hagbad iyo waxa weya lacag baan haystaa aniga waxaas waxaan qabaa inay wax sax ahayn waa isku kalsoonaa waxay igu maqaalaa jaamac inuu marar hore tartamay oo tartamada saddex afar jeero iminka ka horeysay dhammaanna uu luusgareeyey kani muxuu kaga duwan yahay jaamac oo kuwa hore bismillah kusaxay anigu waxaana tartamay hal mar labadii kun iyo afarta madaxweynenimo dowladda dhexe soomaaliya marna prime minister ama ra-iisul wasaare yaan danay dadki danayaan kamid ah labadii kun iyo tobankii waan la magacaaba kaa looma taqo marna xildhibaan baan doonay xilligii labada kun lix iyo tobankii saddexda goorba taariikhoda ay leeyihiin siyaasaduna mar iyo laba toonna maaha kalsooni weyn waxaan qabaa wax badanna waa ka dambeeyeen waxaan qabaa kalsooni ah inaan ahay qof la dooran karo aqoontii aqoonteeda le kartideeda le wax badan baan runtii intii aan ku dhex jiray siyaasaddan aan aan aan aan aan ka bartay marka anigu intaasaan kastamay marna madaxweyne kastamay marna prime minister baan dareynayay kana waa la magacaaba okay su-aasha kale aan kuweydiinaya mudane waxaad kamid tahay jaamacow siyaasiyiintii shirka ku qabtay taleexda khaatumo dhidibada ugu taagay sanadii labada kun iyo labayo tobankii kuna dhawaaqay deegaankaasi ama gobolada kasoo jeediya inay ka baxeen puntland goormaad dib ugu soo noqotay puntland marka arrintaasi waxay ahayd xilliga anigu runtii mar walba waxaan aaminsanaa midnimada ummadda soomaaliyeed mar walba marna hoosta kama xariiqo in ummadda lakala kaxeeyo arrinta leexda waxay ahayd arrin uniid ah runtii oo gaar ah oo u baahan xilligeeda in dadka loo sheego lagala hadlo odayaal soomaaliyeed baa waday qorshaha runtiina aad baan ugu kala duwanay markii dambena shacabku mar mar hadduu shacabku israaco oo u muuqdo himilo u yeesho inay wada cilmi xumaynaynin inay wada hadlaan baa soo dhaweeyey laakiin marba waxaan aaminsanaa inay tu weyn tahay in puntland la yahay mana aan qarsan jirno maan qarin jirin in puntland dadku wada yihiin oo ay puntland qayb kuleen oo ka dhisan wax ka dhisan kaas oo ka dhisteen way u baahan yihiin hadday gar leeyihiin oo xabash jirto inay gutaan oo dalbaan inay xog puntland leexiyaan taanka leexiyaan baan mar walba aaminsanaa waxaan hadalkaa ku gabagabaynaya waxa weeye mar walba waxaa dhaqankaygu yahay ahaan doona insha allah labadii qof ee soomaaliya wada joogtay aan kala kaxayn puntland maamulkii laga sameeyey sagaashan iyo sideedii wuxuu ahaa sax dadkii sameeyey waxay ahaayeen dad runtii aragti dheer xisaabta kana hoose ee qabiilka ku salaysan danta ku salaysan tees ku salaysan ma jiri jirin markaa ma jirin dadkan dambe un baa leexiyey waxay la tahay marka way caddahay rikoorka inuu cad yahay aantaan kala soona wuu caddaa haddana wuu cad yahay mar walbana waxaan aaminsanahay oo aan aaminsanahay waxyaalihii la wadayna rag badan badan oo dan gaara runtii ay ka muuqdeen baa caddaatay waxaana qabay in dadkaan laysku hayo mar walba laakiin shacabkaaga iyo oo oo go-aan qaatay ama waxdan raba oo dhibaataysan oo inta la qaban badan baa la haystay dadka deegaankaa degay iib iyo hoobay u baahnaayeen inaad wax la ogaato oo wax dhibicbixiso markaad awood yeelatana aad meesha ugu habboon u shahaysaa lagaa rabaa marka marwalba waxaan aaminsanaa in dadka la mideeyo lasu meel lasuu geeyo awoodooda la mideeyo waayo dadka haddii la qaybqaybiyo waxna ma noqonaya sharafna dhici mayso soomaaliya la heli maayo inaguna ma noolaan karno dad ma dambayso qabiil gaara oo dowlad noqon karaana ma jiro kuwii inta badan haya puntland ee hadda aan arkayso leeyahay dadku caaliseen su-aalaha dowladda ka mid tahay maxaad u tartamaysaa gobollada laguma yaqaano waxay ka mid tahay asu fikriga dagaalka maskaxeed ee umada soomaaliya lagu hayo soomaalina inta badan kama yimaado mar walba waxaa lasoo hormariya qof aan isku kalsoonayn ama aqoon lahayn ama si macnaha ama dhibaato kale wada marka hoggaan saxa haddii la helo oo dadka soomaaliya helaan waxaan qaban inay hagaagayaan puntlandna waa meel weyn oo runtii mudan in laysku hayo waagaag su-aasha kalea ku weydiinaya mudane waxa weeye xidhiirka imika puntland iyo dalada dhexe soomaaliya uu kala go-an yahay si kastaba xaalka o ahaad haddii adiga ay noqoto inaad ku guulaysato madaxtinimada puntland sidee u wajahaysa arrinta maxaad se ka qabtaa crisiskan iminka ka dhex taagan maamul goboleedada iyo dowladda dhexe bismillah horta dowladda dhexe iyo gobollada waxa ka taagan waa laba weji weeye midda koowaad waxa weeyaan dowladda dhexe go-aankeedii iyo maamulkeeda meesha ka baxay gobolladu inta badan berya waxay ka xoog badnaayeen dowladda dhexe in muddo ah marka wixii qaldamay ee hoggaan ku saraysan dowladda waxaa laga rabaa waxaan qabaa inay mas-uuliyadda iyagu leeyihiin dood goboleedyada puntland gaar ahaan puntland oo kale ma soo dhaweynayo anigu meeshana kuma jirto waxayna ka mid tahay qaradaadka la galay madaxda gelayso in shacabka puntlandna laisku hayn kari waayo oo awood loo yeelan waayo oo gobolada puntland oo qaar maqan yihiin laga dhex kaambeen garayo kuwa kale oo dadka laga dhex kaambeen garay oo qofku madaxda ahi saalahaan madaxweyneha haddisa oo kale ama ku ka horreeyey marka puntland laga hadlayo ay ka hadlaan uun keliya magaalooyin gaar ah inay dowladda dhex la dagaalamaan oo ay noqdaan shacabka reer puntland ma qabaan boqol kiiba boqol waan oga xogaal baan u ahay ma qabaan dowladda dhex lala dagaalamo laakiin puntland waxbaa gaar oo ay leeyihiin waxay leeyihiin waxna way qabsadeen waxay u baahan yihiin mudan yihiin waxa weeye waxay qabsadeen in lagu ixtiraamo wixii ay xaq u leeyihiin ay helaan iyaguna ummadda soomaalida u tulaan madaxdaana laga rabaa madaxweynaha iyo maamulka puntland baa waxaa laga rabaa inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqayn karaan oo ummadda kanna ay kar u qaadaan dowladda soomaalina raadiyaan dowladda soomaaliya qof maaha dowlad goboleed qof maaha waa institution iyo hay-ado weeye iyo shacab soomaaliyeed marka waxaan anigu eedda saarayaa ugu weyn ee ugu horeysa inay tahay dowladda dhexe dowladda dhexaa waxay hanan weyday oo yeelan weyday institution macnaha hay-adasha dowladeed oo shaqeeya arrintaa waan ku celinayaa marba mar walbana waan sheegaa waxa isqabtaa soomaalida dhexdeeda waa waa laba qof shaksiyaad hebel iyo hebel baan isjeclay laakiin hay-adaha maamulka gobolada maamulada gobolada iyo kuwa dowladda dhexe inay wada shaqeeyaan baa rabaa hadday wada shaqeeyaana shar go-an yihiin oo dowladda dhexe maamul ay shaqaynayso hay-adaha hay-adda xanada xooluhu ay puntland la shaqaynayso haddii hay-adda mataqaana horumarinta remiyigu ay ka dhex dowladda dhexe la shaqaynayso habaa cad dad baa ishaya ee isma hayaan shacabka isma isma hayo dowladda dhexe yaa laga rabaa siyaasad oo ummadda soomaaliya taqaana ku naalooto oo shar go-an marka qofkii soomaaliyada gobolkooga ee la yimaada qalad waa in dowladda dhexe awood u leedahay inay shacabka gobolka jooga ayaan dhexgeelina burburin laakiin la arko qofka qaldan marka anigu waxaan odhan lahaa waxa weeyaan puntland gar bay leedahay marka si loo fiiriyo waxbay qabsatay ama gobolada kale waxay qabsadeen lagu ixtiraamo weeye madaadida la qaatay oo qaarkood qaldan yihiin in la soxo si loo wada noolaado ogtaayo madaxweyneyaal xilada la haystaa ama gobol ha haata ama dowlad dhexe ha haate dad isku awooyihiina ma wada shaqayn karaan wax caama weeye marka dowlad dhexe iyadaa waxaa laga rabaa inay qorshe cad la timaado waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliya fahanto dowladda dhexe inay tahay wixii ka goyn lahaa sirta qaran ama laba gobolada shaqooyin bay hayaan waa supervisor shaqooyinka inay ku xilaadaan oo nin aan ceel qabin in magaaladii uu joogaan ama shashin in dadkiisi maqan yihiin in dadkiisii igar iyo africa union iyo le ciidamaha la keenaya warsadaa laga qaadaya goboladiisa waxayna tahay inay tahay jeestrawaab iyo waxaan meesha oonin puntland sumcadeedu waxa weeye qaranka soomaalida indhay u yihiin ha usoo dagaalameen dad taariikhkooda weeye in taariikhdaasi ay hoos u dhicin baan rabaa hogaankaana samayn kara dowladda dhexna waxaan u qabaa waa nidadan aqaano weeye fasacad baan leeyahay anu kala shaqayno madaxweynaha iyo barnaamij dowladda waan aqaanaa dhexe aad baan ku naqaana waxaan rajaynayaa inay hadday khaldamaana ansixi karo si qaran soomaal loo raadiyo waayo qarankan qof male mid gobol jooga iyo mid dowladda dhex joogan male ee waxa weeya waa afkaar iyo dan iyo ummadan soomaalkiisa waa in la afkaar iyo dan baan la imaan doonaa insha allah iyo qorshe cad oo dowladda wax lagula shaqeeyo wixii ay ku qadamaya gacanta laga qabto waxay ku socday lagu taageero si qaran soomaal loo helo loo wagaag dhegaystayaal nagala socotaan waa madasha lixda ka oo dhaxba lagu qaada dhigo siyaasadda soomaalida waxaana caawa marti inoogu ah mudane ka mid a murashaxiinta maamulka puntland oo la yidhaahdo jaamac xasan khaliij mudane gebagabadii barnaamijkeena ku dhownahay su-aasha kale aan doonayna kuweydiiye waxa weeye dawladdu barnaamij ballaaran imika waxaa jira la yidhaahdo xiriirka iyo isku furka geeska africa oo ay dawladdu wado walow maamul goboleedada iyo sida aad sheegtay ay kala go-an yihiin sideed u aragtaa barnaamijka ballaaran ee socda ethoopia iyo soomaaliya iyo eritrea iyo jabuuti o imika le soo gelaysaa iyo waa maxayse xilligan waxaa kusoo aadiyey in xataa dee super powerkii qaar kamid a sida maraykanka oo kale iyo ay safaaradihii soddon sano kabacdi dib uga furaan muqdisho halkaa maxaa ka jira bismillah meesha waxaa ano aad iyo aad u maqan su-aal wanaagsan horta madda koowaad maraykan iyo ingiriis iyo reer galbeed iyo waddan soomaaliya u danaynaya ma jiro soomaaliyana burburkeeda caalamka badan lug bay ku lahaayeen ummadda soomaaliya looma hiilin waxaa nasiib darra ah oo aan habeen iyo maalinba arkaa in madaxweyne soomaaliyeed iyo prime minister soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed oo safaarada dhex fadhiyaan dhex fadhiyaan oo qaranka amnigiisa lagaga hadlayo oo dhaqaalinta lagaga hadlayo iyo horta ceeb tahay baan qabaa dadka soomaaliyeed oo waxyaabihii laga doonayay waxaa ka mid ah in la duleeyo oo maxmiyada laga dhigo maxmiyada taasi waa ayaan daro waxa weeyaan axwaasha iyo dalada dadka waxaa iskale dadka iskale madaxdaa laga raba ina inay qariyaan taas waa mid waana mida tusbiina soo dhaafnay soomaalida lagu duleeyey arrintan kale ee isbedelka kasoo baxay isaas ka muuqda anigu waxaan qabaa inay tahay muddi laba af leh waan soo dhaweynayaa afrikaanku ama caalamka inay nabad soo noolaano laakiin dad burburay oo iyagoo aan is ogolayn oo isluquunin oo dawlad soomaalida xoog leh ayay jirin acaamadan ka socda africa lama falgeli karaan anigu waa anigu waa ka digayaa aad baan uga digayaa ethoobiya iyo soomaaliya inay wada noqdaan waa soo dhaweynayaa oo daris wanaagsan noqdaan laakiin nin gumaysta ninka la gumaystaa hadduu ninka gumaysanaya wixiis xaqiijiyo oo caddeeyo waxaan qabaa inuusan odhan karin waxba wada qashin karnaa kacaankan iyo isbedelkan east africa ee gaar ahaan ethoobiya iyo latariya waa midi laba afiyo waa ku gudan dhacaynaa sida ii muuqata waxaan qabaa inaan loo gudan dhicin inaynu qorshe soomaaliyeed oo milaysan kaga bixi karno dowladda soomaaliyeed inayan ku degdegin mashaariic lagama hadli karo ilaa amniga meel la dhigo dadka soomaaliya gacmaha laisu saaro laga shaqeeyo inay waddankooda difaacdaan dad qayb qaybsani dadna lama lama shaqayn karaan wadamada lama geli karaan heshiis lama geli karaan horumarka iska da anigu waxaan odhan lahaa arrintaa etoobiya iyo kacaankaa ka yimid waa kacaan dad qooqsaday oo aan afrika ku salaysnayn oo tolbay etoobiya tol bay leedahay weligeedu tol bay lahay labadaba tol bay leeyihin soo tol siyaasadeed ma ay laha iyaguna isma rabaan waad ogtahay soomaalida xuduudaha loo sameeyey waa la qeybqeyb waxaan duruuf aynaaan ku jirno waa duruuf aynagu hartay inaguna aan garan weyne saan uga baxno katinaan la imaan weyney caalamka inagu hayo waxaan kaga baxay arrinta wadankeenu gacan kuma jirto ceel ba ku jiraa ceel ninka jiraa nin banaanka taagaa laga heshiin kara xamooda yeelan karaa inuu ku qabsado mooyaane waxaan rabaa arrintaa inaan soomaalida wadayo innagoo soomaaliya oo degan oo puntland ah oo gobollo soomaaliyeed ah oo gacmaha taagsanna baynu la jaanqaadi karnaa isbedelka etoobiya ka socda sida hadda aynu nahay haddii dowladda dhexe cabgobolada caburiso meel hadina waa saxayna wix marka si loo fiiriyo laakiin dowladda dhexe deg deg baa ka muuqda arrintaa in laga fiirsado oo shacabka soomaaliya loo qirxo meesha loo socdo yaa lagaa maarmaan waxaan arrintaa kaga baxaya sadii hadda aan ku bilaabay ahayd soomaalida xor maaha weli labada dhexe xor maaha runta marka laga hadlo waxa weeyaan waa soomaaliya habeen walba waa la duqeeya oo dabasha duqeeya oo diyaaba duqeeya waxay leeyihin waxaanu leenahay heblo iyo gurubey koo hebel wadankeeni waa nabaad guuri wadankeeni dadkii waa waa waxay noqdeen dhasti dadkii waxay ka hooseeyaan sidii ay ahaan jireen dhaqan ahaan kalsooni ahaan saa walba waxaana keenaya waxa weeyaan waa wadankan la fawdeeyey sun baa lagu shubaya badda puntland oo kale waxaa yaala wada tahay iyo khayraadka sida loo loo loola dhaqmayo marka habeenow anigu waxaan qabaa inaan qorsho aan leenahay caalamka markaan qaadi karno qorsha noola soo sargooyey oo meel daran ka yimi soomaalina aan fici maayo waxaanaan rabaa wadankaan wadan beelaha weeye oo ballaba dhaqaala leh meel fiican ku yaalay adduunka o dhan ba isku haysta ummaddu in indhax kala qaado waxeeda haysato guryaha soo xorta laga rabaa markaad guryaha soo xorto qofkaa doonta u yeero labada hadlo oo soomaaliya laakiin lamana dhuuman karo lamana dusi karo wax gaarana lagama lagama raadi kara adduunka aad iyo aad baan arrintaa uga digaya waad ka digaya waad ka digaya rase intee leeg baad ka qabtaa inay ka dhacdo deegaanka xilligii loogu talagalay doorasho xor oo xalaal ah oo on time waan rajaynaya doorashada dhici doonto xa- xalaalnimadeeda in badan baan doorasho aan xalaalaga ka dhacaysay puntland iyo soomaaliya doorasho laga soo u qaadanayo oo ummadda la dulaynayo oo qof sharaf lo meel taagan qof kala gadanayo qof gadanayso xishoonayni oo alla ka baqaynin xaaraan weeye xalaal maaha waxyaabaha ilaahay subxaana watacala naxariista ka fogaanaysaan waxaa ka mid a ummad dulmiga ka mid a naayuka ka mid a waxaa ka mid a xiqdiga ka mid a qofku inuu qof sii dayn waayaa ka mid a soomaaliya marka waxaan rajaynayaa doorasho xalaala inay ilaahay ka ridi subxaana watacaala quluubta dadka ilaahay baa haya xildhibaanada quluubtooda ilaahay baan ku baryaya inuu geliyo qof wanaagsan oo soomaaliya oo wax garanaya oo iraan le oo xishood leh oo ay dhibayso ay dhibayso gabdhaha soomaaliyeed ee banaanka la fadhiya waxa labada doolar qiimahooda iyo amaanta la fadhiya ee carruurta haysta ay dhibayso dhibaato ku jira dhibayso ay dhibayso xoolaha qubanaya abaarta maalada basaanka biyola-aan ay dhibayso dadkan qabkooda hoosu dhacay ay dhibayso dadkan gacmaha tolkada soomaaliya ay dhibayso badoodiyo sun lagu shubayo dad soomaalida noocaas oo kalea waan ilaahay uga barya qalbigooda inuu ilahay geliyo isaweyna waan qabaa runtii ummadda soomaaliyeedna waxaan qabaa si kasta oo loo yidhaahdo hebelow lacag mahayskuwa waxaan qabaa qof fiican inuu imaan karo soomaaliya iyo puntland doorashada puntland waxaan rajeynaya inay ku dhici doonto xilligeedii ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay si nabada ku dhacdo qof fiican oo qalbi wanaagsan oo wax garanaya iyo imaanlana ilaahay qalbigooda ku shubo oo geliyo qalbigooda qulubta ummadda ilaahay baa haya waa hagaag ba- barnaamijka gabagabadiis baynu ku jirnaa waxaan doonaya ku siiya laba daqiiqo oo dadkaas kula hadasho kumanaan qof baa ku dhegeysanaya soomaaliyeed oo of course ay reer puntlandna ku jiraan waa maxay fariinta aad doonaysa inaad uga faa'iidaysato iminka halkan oo aad gudbisaa bismillah aad iyo aad baad umaadsantahay waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan foro ka codsado inay isu saamixaan in sideed iyo labaatan sana lagu jiraa burbur iyo rafaad dhibaatooyinkeena haysta cid qeexda aynu u baahan nahay dadkeeni caalam kala jira dhaqamo kala duwan iyo duruufo badan baa ina haysta inaynu dib ugu noqono waddankeeni oo ka shaqayno nabadiisa iyo wanaagiisa oo aynu xor noqono xorowno dad dhaqan leh oo taariikh leh oo la yaqaan baynu nahay haddaynu soomaali nahay waxaan aad iyo aad uga codsan lahay inay sasaamaxaan in qof waliba u guursado inuu soomaaliya ay wax ka qabto oo qabiilka laga guuro qabiilku waa waxa soomaalida halkaa dhigay nabiga cisa sal ly slam dacuuha aqrinaha minka oo ka taga waxaan waa qurun laga tago laga soo guuro saaraan ummadda puntland waxaan oran lahaa dhaqanka ka jira puntland aynu bedelno ka shaqeeya inaynu bedelno qof walooba qofka la doortay ee baarlamanka ah la hadal aadi wa waani oo la hadal inta laaban qaadan la hadal inuu caqligiisa isticmaalo istikhaaras ilaahay baryo oo qalbigiisa qofka ugu habboonay isleeya qofkaas ummadaan badbaadin kara u doorto puntland waa qayb qaybsan tahay gobollaa ka maqan in wax lagu kaambayn garayn kara maaha runtii gobollaan soo celinaya maaha maalin walba nin baa yimaada banaanku yidhaha gobollaan soo celinaya puntlandkii la sameeyey sagaashan sideedii baa la rabaa in la isu keeno qofka isu keenayana aada hoga firta marka aada iyo aad baan idiin salaamaya dhammaantiin waxaan ku kalsoonahay dadka soomaaliyeed wodkasta ha lahaadeen waxaanu mar walba aaminsanay hoggaan xumaa haysata meel walba haysana jirtay haddii laga baxo dad wana wanaagsan soomaaliya ay yimaadaan gobol kasta iyo dowlad meel walba in laga bixi karaan qabaa waxan kartile weeye laakiin kartidoodii baan midaysnayn waxa midayn la-aan waxa ugu weyn waxa weeye waa arrimo shisheeye iyo runtii xisqasni waxun haddii hogaan soomaalida waxaan qabaa ummadda soomaalida hagaagayso marka ha laga taliyo ummadda soomaaliya in dib laisugu celiyo waxaan arrintaa kaga baxayaa mana fatadana meel ma ma ma liidayo oo runtii dad reerkalaan ku maayo beenna idiin sheego maa boonboonin maayo soomaaliya wax kasta soomaaliya waxa ka muuqda guryaha la dhiso maamulada jira waxa socda iyo waxa gudaha yaala wax kala duwan weeye soomaaliya baaba'day oo aada iyo aada caalamka uga hooseysa maamul ahaan iyo maareyn ahaan aada iyo aada uga hooseysa xagga qabta waxaan garanayaa markaanu kaasnakooyadii afkada nimi saboo dad baraydo la eegayahay kor loo eegayahay waxaa hadda hoostaa loo eegayaa waxa gurigeena yaalla soomaaliyey iyo waxa aynu ku naalloonayna waa wax kala duwan wey ama gobolkeenu helala qurux badnaado ama inagu aan isla fiicnaano puntlandna waxyaabaha soomaaliya yaallaa yaalla dhaalushaa yaalla kala qaybsanaan baa taalla amni xumaa taalla dad marka laga hadlo hayraadkeeniyo la qaadanayo la baliqasanaya yaalla sayaadeeniyo la samaynayaa taalla soomaalina way taalla waxaa yaalla sun dawo sun ah oo la gadanayo oo ganacsado keenaysaa taalla raashin dhacay baa yaalla waxaa yaalla biyo aan la safayn oo sun ah oo dadka soomaaliyeed meelaha ugu badan hadda xanuunada ugu badan ee soo kordhay ummadda soomaaliyeed waxaa kamid ah xanuunka kasarka laga leeyahay ummadda ka qabta waxyaabaha ugu ana waxaan isleeyahay waxa weeye baycadda iyo waxa isbedelay weeye waxa yaalla dabbaa yaalla waddankeena oo fiiriyo dabkaana waxaa laga bixi karaa waa hoggaan intaasaan rabaa inaan kaga baxo aada iyo aadna waa ukasaaa soomaaliya meesha ha joogeen waa dagaalamaysaa laakiin waxay leedahay wixii isku xili lahaa isku tegi lahaa isku xili lahaa iyagoo soomaaliya gacmaha isbashan lahayn iyaguna ay isdilin korna u fekeraan oo ummadda soomaaliya ay bartaan inay qoys yihiin yaan qabaa puntlandna waxaan rajaynayaa haddii isbedelkaas ka dhaco inay noqon doonto aabo soom amen hooyo soomaaliyeed oo reer soomaaliyeed aan raadin kartaa awoodna waa u leedahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa mudane jaamac xasan khaliif oo ah musharax ka mida musharaxiinta ku taagan dowlad goboleedka puntland hoggaankooda sagaal iyo labada kun iyo sagaal iyo tobankaan idaade halkaad naga dhegaysanaysaana dhegeystayaal weli waa madasha lixdanka oo dhexda lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa waraysiga idiin qaadaya anigu ah farxaan axmed nuur waraysigan mid lamid aan ku kulmi doono inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
arag gobolada puntland bal arag barwaaqa siday ku tahay bal arag dadkuna u baraarayo balaya u nacabiin bal arag